waxaa maanta garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho laga dejiyey koob iyo toban dhallinyaro ah oo tahriibayaal ahaa kuwaas oo sannadihii u dambeeyey ku xirnaa dalka libiya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dib ugu soo celinta dhallinyaradan dalkooda ayaa waxaa iska kaashaday xafiiska muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda i o m dhallinyaradan oo muddo badan ku xirnaa xabsiyada dalka liibiya ayaa waxaa sidoo kale sii deyntooda gacan ka geystay safaaradda soomaaliya ee dalka liibiya sida ay ku waramayso maryan xaaji yuusuf oo ah ergeyga gaarka ee muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta ee soomaaliya taasoo qayb ka ahayd dadkii garoonka magaalada muqdisho maanta ku soo dhoweeyey dhallinyaradan madaxda dalka uu ugu horeeyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweyne ummadiisa u naxariisto maanta waxaa garoonka diyaaradaha aadan cabdulle muqdisho kasoo degeen kow iyo toban dhalinyaro soomaali oo liibiya kasoo noqotay kuwaasoo ahaa tahriibayaal dalkaas sanooyin badan ku xayirnaa kadibna markii marar badan ay isku dayeen inay dalalkaas yurub nolol fiican ka raadsadaan una suurtageli weyse doomankii marar badan laga soo noqay meesha ku silceen ayaa waxay doorbideen inay dalkoodii hooyo dib ugu soo noqdaan waxaa kaalin weyn arrintaas ka qaadatay safaaradeenna tripoli wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan xukuumadda shaqadan waa shaqo soo socotay ilaa iyo laba kun iyo lix iyo tobankii markii shaqadan laii magacaabay magacaabistaasoo ahayd mid madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihii markaas cumar cabdirashiid sharmaarke waa shaqo ilaa intaas soo socotay insha allah sii soconayso ilaa ay dhallinyaradeenna tahriibayaan ay dibadda ku xayiran yihiin dhibaato kala kulmayaan lama harsan karo waxaa mahad u celinaa hay-adda u n s c r hay-adda i o m oo hadda dhallinyaradii lasii joogto iyo midowda yurub oo run ahaan gacan weyn siiyey dowladda soomaaliya sidii arrimahan loo qaban lahaa sidoo kale ibraahim guure maxamed oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka mahad celiyey qaabkii tahriibayaashan soomaalida ah dib loogu soo celiyey dalkooda wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aad ugu mahad celinayaa xogayaha joogtada oo xil iska saaray sidii dadkan dalka dib loogu soo celin lahaa iyo agaasimaha waaxda carabta oo nagala shaqeeyey ergeyga oo saldhig u ahaa in arrintaa wax ballaaran laga qabto waxaan hadda diyaaru nahay oo qorshaha noogu jirta ilaa dhowr dal oo kale oo dad ku xiran yahay inaan dadka ka soo celinno soomaaliya waxay rabtaa sidii uu madaxweynaha jamhuuriyadda sheegay soomaali heshiisa dunidana heshiisla ah waxaan rabnaa dadkeennii inaan ka soo qaadanno meelaha ay joogaan iyo meelaha ay ku dhibaataysan yihiin sannadihii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya waxa ay dadaal ugu jirtay sidii dib loogu soo celin lahaa tahriibayaasha soomaaliyeed ee ku dhiban dalalka caalamka iyadoo qaar badan oo ka mid ah dhalintaasna lagu guulaystay in dalka dib loogu soo celiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho